wasaaradaha beeraha iyo arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa si wadajira uga qayb galay dood cilmiyaheed lagu falqaynaya sidii loo dhiirogeli lahaa maalgashiga gudaha iyo dibadda ee ku aadan horumarinta waxsoo saarka dalka gaar ahaan beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga doodan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey khubro iyo hay-ado ku shaqale horumarinta dhaqaalaha dalka ayaa lagu falaqeeyey fursadaha iyo caqabadaha ku xeeran maalgashiga waxsoo saarka dalka iyadoo diradda lagu saarayay sidii kor loogu qaadi lahaa waxsoo saarka gudaha iyo dhoofinta badeecooyinka laga dhoofiyo dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda beeraha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir mareeye ayaa ka dhawaajiyey markii dooda soo dhammaatay qodobo dhowr ah oo ka soo baxay dood cilmiyeedka
oo olredy dadkeennii iyo lacagteennii labaduba east africa dowladahoo dhan way joogaan marka dadka technicaalka ah ee wasaaradaha ka shaqaynaya hay-adaha dowladda ka shaqaynaya private sectorka jooga waxaan kula talinayaa yani khudbadahani waa iska formal msan inaynu horta tacliinta kala midoowno wasaaradda waxbarashada oo kale siday maanta sheegeen way sheegeen inay gaar ahaan jaamacadaha hadda la midaynayo tacliinta in la dedejiyo sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn iyo tiknolojiyada sidoo kalena baasaboorka iyo fiisaha wasaaradda arrimaha dibaddu inay dedejiso in si deg dega aynu u noqono full member oo systemkii la iswaafajiyo si markaa dadkeena ay ugu suura gasho fiisa la-aan inay socdaan iyo systemiska kale ayna ka horeeyaan xagga beeraha inaynu ku midowno marka wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ka codsanayna iyo tiamkii runtii waa salaamaya cabdisalaam oo ka soo shaqeeyey foundationka qaabkii aynu ugu wala midoobi lahayn east african community cabdisalaan hadliye wasiirka hore arrimaha dibadda dadka u shaqeeya dowladda waxaan ka codsanayaa dedejiya meelaha aynu uga baahanay inaan east africa kala midowno gaar ahaan dantu inaka inoo ku jirto inaa aada loo dedejiyaan aan aan idinku dhiiri gelinayaa laakiin waxaa la rabaa ficil in laga dhigo hadal maaha dood cilmiyaadkan ayaa ujeeddada ugu weyn ee laga lahaa ay ahayd sidii loo dhiirogeli lahaa loona soo bandhigi lahaa waxsoo saarka dalka soomaaliya si dabadda lagu dhoofiyo taa badelkeedna lagu bedesho badeecooyin kale oo dalka la keeno